عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا xadiidkii dheeraa ee qisadii abu sufyaan abaa sufyaan iyo hiraqli ayaan aduu ku jirnay marka xadiidku marka la eego abi sufyaan iyo hiraqli qisadii dhex martay wixii ku tacalluqsanaa waan dhammaynay iyo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh kitaabkii uu qoray markaa hiraqli iyo wixii madmuunkiisaba ahaa marka waxaynoo hodhsanayd qiso labaad oo uu warinayo zuhri uu warinayo laakiin kama warinayo sida qisadii horeynu soo maray cubaydullaahi bni cabdillaahi bni cutbat bni mascuud can cabdillaahi bni cabbaas can abi sufyaan taas ma aha sanadka inta hore ee bukhaari kuma warinaya ilaa zuhri waa iskaga mid laakiin zuhri marka la gaadho ee wixii ka dambeeyey qisadan iyagu calaaqa lama laha ee waa qiso zuhri uu kaba warinayo nin kaleo isaguna nimankii nasaarada ee waqtigaa joogayba ee heraqlina calaaqada laba lahaa kaba mid aho iyaduna xagga marka la eego heraqli iyo ra'yigii umuurihii kuba tacalluqsanaa xaggaa tii hore dee way wadaagsanayaan laakiin qaybtii markaasaynu soo marray rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh risaaladii uu diray iyo wixii kuba tacalluqsanaa intani way ka baxsantaho waa ka gooni marka wuxuu yidhi wakaana bnu naaduuri saaxiibu iliyaa wahiraqla suqufan calaa nasaara shaami bal waxaan leenahay qiso ayaa qisa ku cadfan qisadii hore zuhri wuxuu kuba ka wariyey cubaydullaahi bni cabdillaahi can ibni cabbaas can abi sufyaan laakiin tan zuhri baa warinaya ibnu naaduurkan la kulmay waqti danbuu la kulmoo dimashiquu kulaba kulmay waana khilaafadii cabdulmelik ibnu marwaan waqtigiisii waa nin mar dambe ayuu laba kulmay isagu toosu laba kulmay marka isagu kaba warinaya ee intii dambe ee sanadkee zuhri ka dambeysay halkan siaan marka horeba sheegay inooma raacayso ee waa zuhri baa hadalkii wata waana wax mawsuula ila zuhri ina naaduurna isagaa la kulmay haddaba wuxuu yihi wakaana bnu naaduuri ina naaduur wuxuu ahaa saaxiibu iiliya wahiraqla magaalada iiliya waa beytulmaqdis saaxibkeeda ahaa iyo hiraqlana saaxibkiisa ahaa xagga inuu iiliyo saaxibkeeda ahaa amiirkeedii buu ahaa ka mas-uulka ahaa hiraqli saaxibkiisana dee sadiiq buu ahaa taabicna isaguyo isagu imradiisa ku hoos sugan yahay waa taabiciisii markaa ibnu naaduur waa kaanadan ismigeedii tanna nacti ahaan baan u raacinaynaa khabarkii kaana waa tan haddaba ninkaa ina naaduur oo iiliyo iyo hiraqlaba saaxibkeeda ahaa suqufan calaa nasaara shaami wuxuu ahaa suquf macnaa baaderi iyo kan dee qolooyinka iyagu bal diintooda ka madaxdooda ah taas baa suquf usquf iyo suquf bawaabaa laba yidhaa haddaba kaas suqufan calaa nasaara shaam kollay nushadan aqriayo waa saa iigu sugan ruwaaddii bukhaariyan horeba uga soo warannay ee sheekha kitabeysee kitaabkiisa inoo soo naqlisay na halkan kollay alfaadahoodu way ku kala duwan yihiin suqufan waa ruwaadda qaarkood kushmihani oo isaguna kollay dee dadkii waxaan saddex noo abuudar kaba warinayay mid kaba mid ahaa isaga laftigiisu suqifa suqifa ayuu ahaayoo ficil majhuul loo bineeyo bal labadiisa qariin saaxiib ee kale usqifa oo iyaguna lafdigu kaas buu ahaa suqufna laakiin bal haddii suquf laba yidhaah iyo haddii alusquf laba yidhaahaba waa ra-iisu diini nasaara diinta nasaara ama wax kan dee madaxdooda waaba derigooda weyn kaas buu ahaa haddaba ninkani nasaarada reer shaam ayuu baaderigoodii iyo kii bal matalan iyaga diin ahaan dee u sarreeyeyba uu ahaa ninkani marka intan waxaa ujeeddadu ay tahy qisuu ka soo naqlinaya in waqti dambana waa la kulmay xaafidnu xajar baa meelahan waxaabu leeya waxaa la arkaanay intii uu islaamay dabadeed si wuxuu islaamay ninku ayuu taas buu kaba dhigayaa khabar saasoo kaloonka ayaa ninkan ma jirto waxa ay tahay ninkani waa nin dee marka la eego nimankii nasaara axwaashoodii dee waawakaa baadarigoodiiba ahaa asraartoodiiyo umuurahoodiiyo waxaa nin xogogaalu ah oo khabiir kuba ayuu ahaayo taas baa imanka cibaaradani faa'iidaynaysaa warkan uu sheegaya maaha war la maqlay uun war nin dabadeed sheegayo waa nin iyagii bal matalan dee kaba mid ah bal maqaamkaa sare ku lahaa khibro weynii axwaashoodiina uba lahaa war uu sheegayo weeyaanoo jaanibkanna iyo umuurahan kuba tacalluqsan haddaba ninkaasi wuxuu aha ibnu naduura saaxibu iliyaa suqufan calaa nasaara shaami yuxadiu khabar bacda khabar baan ka dhigaynaa bal oo khabarkii hore haddaan suqufan kaba dhignay kanna waa khabar labaaduun haddaba ninkaas ina naaduur yuxadisu wuxuu ku waramayay waxaana ka maqlay oo uu ka warinaya zuhri baa ka warinaya ana hiraqla hiraql xiina waqtigii qadiima uu yimi iiliyaa beytulmaqdis uu yimi asbaxa yowman asbaxa waa waa bariistay yowman maalin buu waa bariistay khabiisa nafs nin wahsanaya caajisan oo naftiisu ay xun tahayba isagoo macnaa fikirayo walaacsanoo aan dee nashaadkii uu lahaa iyo furfurnaantii iyo bal faraxsanidii iyo wixii aanay kaba muuqane mahmuuma fikiraya walaacsan ayuu maalin waa bariistay bal kolley waqtigu yimidna waqtigaa dee intay reer faris uu kaba qaalib noqday ciidamadoodiina uu ka saaray dhulkiisii uu yimi baytulmaqdis isagoo uba yimi shukri ilaahay uguba shukriyay ahaydba haddaba maalin baa waagu u baryay isagoo xaaladiisu taa tahay macnaa waa hamisnaa waa murugaysnaayoo kale taasba wey kolley marka la eego laftiga khabiisna waa macnaha imaka halkan maqsuudku yahay oo taas bay tahay xadiid baaba kuba yimi inaga markay noqoto dee nin gaalaa laguba sifaynaya iyo xaaladii iyo warkood weeye shaqsigu inaanu naftiisa kuba sifayn taasoo waxa weeyaan aanu odhan dee bal matalan lafdigan aanu isticmaalin isagoo umuurahan dee ama waxaan dee ama kasalkii iyo qalaqa caynkaas iyo sheegaya macnaha waa lafdi bashiica waa lafdi aan fiicnayn alfaaddaa xunxuna in layskaba dhowra ah walow xadiidka uu kuba yimi lafdi kale xadiidkuna kitaabku kuba iman doonaa axadkin yaanu odhanin khabusat nafsi walaakin liyaqul laqisat waana la macnowne laakiin lafdigaa lafdiga ka dhowrsoon oo lafdigan marka la maqlo bashaacadan iyo xumida uu leeyay ka kale ayaan lahayn oo ka yar hufan ee bal laakiin imakase waxaa loogu sifeeyey dee isagii baa loogu sifeynaya xaaladiisu isagoon caadi ahayn oo fikirayo warwarsan ayuu maalin waagu u baryay faqaala bacdu badaariqatihi nimankii dee isaga xaashiyadiisa ahaay ee ku dhadhowaa weeyaane dee waa xilka sare isna iyaguna hayay badaariqa jamcu bitriiqin weeyaanoo waa ka bal waxa weeye imaka kuwii xaashiyadiisa ahaye dee wasiiradiisa iyo kuwii kuba dhowaa weeye bal kaa barhkood baa waxay yidhaaheen qad istankarnaa waanu qoonsannay hay-atak maanta caadi ma tihid hay-adaadii annagu waabanu inkirnaanu qoonsannay maxay sababtu tahay maxaa ku helay weeye qaala bnu naaduuri ina naaduur baa wuxuu yidhi wa kaana hiraqlu hiraqli wuxuu ahaa xazaa'an kaahin buu ahaa waa kuwan waxyaalaha dee sheeganaya waxaa qeybkeenu kaba waramo ama xidigo uu eegayo uu leeyahay kulankoodiiyo kala tagoodiiyo baa waxyaalo dhulka ka dhacaya tilmaamaya ama calaaqo kaleo xataa shayaadiin iyo uu laba leeyejin iyo haba jirtee bal taas kaahin buu ahaa kolley xaza'an waa kaahinan ama waa alkaahin waa kan sheeganaya waxyaalaha maqan inuu bal duruq uu ku ogye ay jirto de iyaguna kolley laba qaybooda kuwa iyagu xaggan xidiga iyo waxyaalo iqtiraankood iyo kala tagood iyo wax ka sheegi jiray sadee meel waqti kastaba ay u jiraan kuwa xidigayaali taasi waaba jireen kuwo kaloo calaaqo matalan cid kale oo dee jin iyo waxyaalaha intay calaaqala lahayn halkaa khabarra iyo waxyaalaha kaba helaya way jireen duruq kaloo dee kuwan faaliyayaasha iyo waxaa waxay adeegsadaan intoo dhanba laftigu uu inoo shamlinayaan bal wuxuu ahaa xasaan waaba kan yanduru wuxuu eegayey fi nujuumi xidigaha xidiguhu yaqaanay fa qaala lahum wuxuu ku yidhi xiina sa'aluuhu markay weydiiyeen oo yanduru fi nujuumiba xasaan bay tafsiir u tahay ama waaba xaalo labaadoo xasaa hadduu kaahinkii yahay tanna waaba kuba darsaday oo dee lafdigan xasaaba kahanadu ama kol xidigahan iyo waxyaalaha eegitaankiisa ay kaba timaado iyo kol ay dee jaanibkan sadee inuu ra-iijina leeyahay oo waxyaalo usoo waramay ama waxyaalahan kale ay adeegsadaan kuwan waxyaalo sheeg sheega ay leeyihin waxbaan kuba ogaanaynaa waxoo dhanba waa laftii iskaba shamlinayeen faqaala lahum wuxuu ku yidhi xiina sa'aluuhu markay weydiiyeen innii anigu ra-aytu waxaan arkay alleylata habeenkan waa ama alleylata waa habeenkii xalay ahaa xiina waqtiga nadartu egay fi nujuumi xidigihii malika alkhitaani qad dahar ama mulka alkhitaani hadday saas idin xarakaysantah waa dhib ma laha laba xarako weeye malika alkhitaani kolley waa abudar ruwaadiisii nin kaba mida waa saddexdii mid ahaan ayaa laftigiisu yahay waa melika alkhitaani waa dadka melika ahlilkhitaan dadka iyagu iskuda ama khitaanka u ehelka boqorkoodii qad dahara inuu muuqday oo uu sooba baxay taas baan arkay ama uu qaalib noqday haddii la yidhaha mulka alkhitaanna waa mulka ahlilkhitaani waa boqornimadoodii iyo taas iyagu ay noqonayeen kuwa dee meeshii boqorada ah inuu kuwaasi muuqduu qaalib noqday ayaan arkay buu idhi oo waa imika waa murugo uu taa ka murugaysan yahayoo dee waa ogaa iyagu inaanay dadkaa iskuda ahayn nasaaro markay noqoto waxaana u muuqatay inay ka wareegaysa mulkigii iyaga isagii baana meligii nasaaraba ah iyo qolooyinkaa meligoodii ahaa waatan walaaca iyo warwarka waxa kuba keenay oo wuxuu leeyahay xalay markaan eegay xiina nadartu fi nujuum laftiga alleylana kolley inta subaxdii oo la joogo dhan luqada carbeed inoo kole diwaagu baryo wataa xalay aan idhaahno walow iyagaba aan wax ka helayno axaadiista qaarkood helayno laakiin qaaliban maxay idhaahaan waa intaa gelinka hore oo dhan habeenkii ku dhaafay markaad sheegaysa alleylata la odhanaya laakiin markaa zawaal iyo waqtigaas gelinka hore dhaafo ayaa habeenkii albaarixa lagaba cabiraya adugu kolley mala waa sida aqlabka waana siay luqawiyiintu soo naqliyaan axaadiista qaarkood dee waabaan arkaynaa iyadoo subaxa looaba joogo rasuulkii ilaahay xadiidkuu yihi man ra-a minkum ru'yan albaarixa subaxna way ahayd bacda salaati alfajri oo kolkol waa laguba idlaaqi karaa muhimku waxa weeye waa luqada eh isagu waa wixii u muuqday maaha manaam iyo waxaa ee waa xidigaha iyo waxyaalahaas uu yaqaanay ayaa dee malaa xidigo iqtiraankood iyo waxyaalahaas buu waxan dee leeyahay way tilmaamaysaa arrinkana maaha shanigii xidigahoo la xoogeynaya maaha waxyaalaha caynkaasana dee inaga dariiq cilmina maaha wax shareecadeennu ay sugaysana maaha waxay diidayso ama aan wax ka jirinba umuuraha caynkaasoo dariiq cilmi laga raadiye maaha ee laakiin maqsuudka halkani waxa weeyaanuun rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh soo diritaankiisi iyo umuurihii kuba tacalluqsanaa in bal waxa weeyaan ishaaraadkii la helaye ama laga helay hawaatiftii jin ha noqdeen wax kale haba noqdeen la helay nimankii kahanada ahaa laga helay waxyaalahan kuwa iyagu najaamiinta waxyaalahaas ishaaraadka kuwii diindimihii hore laga yaqaanay axbaartii iyo ruubaantii iyo waa wax iswada waafaqay oo ah rasuulka ilaahay bicsadii iyo wixii kuba tacalluqsanaa iyadu taas oo mid muxiqa iyo mid mubdilaba jaanibkan waxyaalo marka leega ishaaraadkii kuba tacalluqsanaa rasuulka ilaahay hadday tahay dhalashadiisii iyo soo bixitaankiisi iyo duhuurkiisii waa wax tacaduday waa iminka ujeedadu taasba weeye ee maha shanigii xidigahoo la xoogaynayo haddaba taasaan arkay buu yidhi oo ii muuqatay faman yakhtatinu yaa iskuda min haadihi lummati ummaddan ummadda wuxuu uga jeedaa waa ahla hada alcasr oo dadka waqtigan jooga cidda iskudaa bal waa ayo ayuu leeyahay dee waa kan leenahay melika alkhitaan ama mulka alkhitaan baa muuqday qaalo waxay yidhaaheen waa dadkii xaashiyadiisa ahaa badaariqadiisii laysa ma aha nin yakhtatinu kuwa iskuda ila alyahuudu yahuud mooye yahuud mooyaane cid kale isma guddo oo dee malaa carab marka la eego sandee yahuud ay u ogyihiin umay ogeyn oo taa war ugamay hayn gees kalena yahuud dad dee adilo ah oo iyaga gacantooda ku jiro oo ku dhex nooluunbaabay ahaayeen walow ay carabi ay jirtay raacsanayd reer ruom nimankii khasaasinada ahaana ay dee u boqorro ahaayeen haddana tabacaa guud mooyaane maamulkooda gaarka iyo dee degaankooda gaarka iyo wixii dad iskaba leh ayay ahaayeenoo bal matalan taasay ahaayeen markaa may garanayn taas laysa yakhtatinu ila alyahuudu falaa yuhimanaka yaanu ku hamigelin ku walaac iyo warwargelin shanhum xaalkood waa dadkaa gacmahaagaba kuwa jira suldadaada ku hoos nool waxba kuwa ha ka warwarin bay leeyihiin oo kuwana hadhow mulki kaa qaadan doona ama mulkigiini la wareegi doona waxba qalbigaaga yaanay gelin oo taasi aanay hami iyo ku gelininba falaa yuhimanaka shanhum maxay raaciyeen waktub qor ilaa madaa-ini mulkika mulkigaaga waa intaa uu dee isagoo boqornimadiisu gaadhaysay magaalooyinkoodii u qor waraaq oo iyo amar waa dadkii dee magaalooyinka askar iyo madaxba kuu joogay oo fa yaqtuluu ha laayeen man fiihi min alyahuud cidda dhexdooda kuba sugan ee yahuudaba ha tirtireen oo haba dhammeeyeen markaa waxaynu kaba cabsanaaba ma imanayso amarkaasun bixin fa baynamaa waqtihum iyagu calaa amrihim arrinkooda ay ku sugan yihiin oo xaaladu ay taa tahay ayuunba utiya hiraqlu hiraqli waxaa loo keenay oo loola yimi birajulinin arsala bihi uu soo diray meliku khasaana khasaan boqorkeedii ninkaasoo yukhbiru waramaya can khabari rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay warkiisii kaba waramaya oo iyadoo xaaladu ay tan tahay waxaa dhici kartana qisaduna inay kaba horeysay taa hore oo iyadoo taas ay tani dhacday markii dambena waraaqdii rasuulka ay uba timuu doondoonay bal cid dee uu warsado si aynu qisadii hore kuba soo marnay iyagoo arrinkoodu kaa yahay ayuunbaa waxa u yimi oo la keenay ninkaa uu soo diray boqorkii reer khasaan khasaanno kale waa reer carbeed asalkooda hore waa asdi oo waa reer yamaneed khasaan ama khasaasinada nimankaa la odhanayay sadigii maarib markii uu dumeye carabtii dhulkaa degaysay ay dee dhulka u kala yaacday waa dadkii iyagu markay tegeen waxay degeen adraaftii shaam kolley iyag iyo ansaar oo iyaguna degay dee awsiya khasraj oo dee markaas degay madiina waa isla reer weeye oo khasaan iyo khasaasinada iyo ansaari waa isla asal weeyaan oo abtirsinta way kuba kulmaan dee dambe haddaba iyagu xaggaasay degeen oo markii dambena dhulkaasay boqorba kaba noqdeen waqtigii rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyhi waraaqda dirayna ninkii dee busro haye iyagaa busro meeshaasa dee degaankoodna ay dhulkaasna carabtaasna iyagaa u boqorra ahaaye xaarit ibnu abi shamir ninkaa laba odhanaye weeye bal markaa waana ninkii saynu soo marnay waraaqda intuu soo gaadhay dexye markii uu siday dee cid kalena waa raaciyeye uu macaadexye iyo waraaqdiiba uu u diray ninkii dee ka sarreeye heraqle u isagu tabaca u ahaa haddaba boqorkii reer khasaan ayaa nin dee rasuulka ilaahi shanigiisiiya umuurihiisa ka waramaya oo isaga u yimi ayuu soo gaadhsiiyey oo ninkaasaa lala yimi falama istakhbarahu hiraqlu markuu ninkii warsaday hiraqli waa warkii rasuulka ilaahiiyo umuurahaasu kaba warsanaya u warsaday ayuu qaala yidhi idhabuu bal ninkan la taga oo fanduruu eega amukhtatinun huwa amla inuu gudan yahay iyo inaanu gudnayn oo bal marada ka qaado oo dee inta halkan ka yar kaxaysaan majliska ninkan eega bal inuu gudan yahay iyo in kale bal taas hubsada fa nadaruu ilayhi ninkiibay de adigu waxa weeyaan cawradiisii la fayday oo xaggiisii bay dayeen fa xadasuuhu waxay u warameen oo hiraqla ugu warameen annahu mukhtatinun inuu yahay nin gudan waa gudan yahay wasa'alahu can ilcarabi markaa hiraqli baa carab weydiiyey oo wuxuu leeyahay carab oo fa qaala wuxu uhi waa tan su-aashee in wuxuu weydiiyey de yakhtatinuuna miyay iskudaan carabi fa qaala ninkiibaa wuxuu yihi hum yakhtatinuuna haa way iskudaan oo dee waa nebi ibraahim waxyaalihii ay iyaga weli aan laba bedelinay kaba soo gaadheen way iskudaan fa qaala hiraqlu hiraqli baa wuxuu yidhi maha yahuudan aad sheegayseene iyagu mulkigoodu marbuu ahaayo waa dad mulkigoodii socday eh ee haada kani mulku haadihi lummati ummaddan waa carbeed mulkigoodii iyo boqornimadoodii weeye oo qad dahara muuqday oo qaalib noqday oo daahiray wey wartaas buu yidhi waana wixii dee bal matalan markii hore ee arrintu kolley kumay koobnayn nujuumtan iyo waxaan uu eegayba kitaabkoodii horena aqoon buu u lahaa laakiin raggii axbaartood iyo rohbaantood iyo waxyaalahaasna ee cahdigii lagaba qaaday kutubtaas iyo sifaadkii rasuulka ilaahay kuba sugnaayay balta ummaddiisa iyo umuurahaasi wax iyaga agtooda macruuf kuba ay ahayd ama ha qariyeen ama yaani qarin iyagu bal matalan oo bal dee wasfi dhan ayay hayeenoy kutubtoodii kuba hayeenba hadday xataa waqtigii inuu dhowaaday ay tahay ama waqtiguu joogo xataa rasuulka ilaahay intaan laba soo dirinba iyo hadday tahay rasuulka ilaahay sifadiisii oo dhan iyo ummaddiisa iyo umuurahaas oo dhanba iyo bal bilaadiisa iyo waxyaalahaas oo dhan ee dee waxa weeyaan dee waxay badanoy qarinayeenna waa jiray faqaala hiraqlu hada mulku hadihi اlummati qad dahara uma kataba hiraqlu hiraqli ayaa qoray ilaa saaxibin lahu nin saaxibkiisa ah oo nin saaxiibkiisa ah burumiyata rumiya joogay rumiyata waa roomadan imakaba iyadu taas ku sugnaa oo laakiin saaxibkiisa wakaana nadiirahu fi lcilmi waxaanu ninkaa uu ahaa isaga nin u dhigma nadiirkiisa xagga cilmiga hadday tahay cilmigii kitaabkooda hadday tahay cilmigan waxyaalahan kale imika uu dee cilmi markaa xidigahan iyo waxyaalahaas uu leeyahy waxaanaan kaba arkay nintaas kaasuu ah waraaqda u qoro bal uu warsanayaa ra'yigiisa iyo taasuu og markaa weydiinaya isagu dee dhulku waaba kaba fog yahay warkan uu hele kale gaarkaa isagu maba hayo laakiin xagga waa aqoontii kaley lahaayeen iyo bal waxyaalaha dee isbeddelkaa laba filanayo xagga mulki iyo ama nubuwada soo baxaysa iyo umuuraha caynkaasa ee uu isaguba aqoontiisaas dee uu wax kagaba ogaa ayuu weydiinayaa bal si uu isagu waxaan uu qabo iyo waxaan u muuqday bal ninkaasna inuu u muuqdayo in kale wasaare hiraqlu hiraqli waa socday ilaa ximsa ximsu u socday oo dee markii hore waa yimi arrinku u yimina waa ta aan soo marray bay ahaydba imikana markii dee kolley hawshii uu yimiba ay u dhammaatay wuxuu ku laabmay halkii caasimadiisa ahayd sian marka hore soo sheegnayna ximsa iyadaa ahayd maqarkii mamlakadiisa magaalooyinkani way jireen dimashiq iyo taasna way jirtay laakiin sidaw xaafid nu xajariyo ay dhahaana ximsa iyada kaba weynayd waqtigaas oo dimashiq kaba weynayd maqarkii dawaada magaaladan imikaba jirtee maqarkii mamlakadiisa iyo caasimadana iyada ahayd tanna wuxuu u yimi eriya iyo baytulmaqdis shukriga taas buu uba yimi in kolley waqtiyada iyaga umuurahan ay dhaceen in bal waxa weeye iyaguna nasriga ay heleeno dawaataaba ilaahay qulibat iruumu fi adna alarda wahum min bacdi qalabihim sayaglibuuna fii bidcu siniina kolleyna waxaaba layihi waqtiyadii cumradii xudeybiya waqtiyadaas ayaabay ahayd oo dee qisadu iyadoo dheerna tirmidiyood waa ku soo arooriya kitaabu tafsiir oo sunantiisa kaba mid ah in umuuraha kuba tacalluqsanaaye qisada iyo oo dhan buu kuba soo arooriyaaye waqtiyadaa dee waa sanadii suluxu dhacay dabadeedu ee heshiiskiina laguba soo cumraystay waqtiyadaa cumratulxudeyba iyagana nasrigood iyo qalabadoodan iyo baltaasi ayadoo wararkuna muslimiinta ay gaadheenba haddaba wuxuu ku laabmay ximso u socday falam yarim muu faaruqin kama suulinoo kamuu tegin oo raama yariimu bimacnaa baraxa wey oo muu faaruqin weeyo kama tegin ximsa magaaladii ximsa xataa ataahu ilaa uu yimi kitaabun waraaq iyo kitaab min saaxibihi saaxibkiisii ugaba yimi waa ninkii ruumiyo joogay ee nadiirkiisa xagga cilmi ahaa ee waraaqda umuurahan kuba tacalluqsan iyo arrinkan iyo waxyaalaha uba diray ayaa kitaab ama waraaq u soo celiyo u soo jawaabay ninkaasna kitaabkaas yuwaafiqu waanu waafaqaya oo kitaab baa u yimi min saaxibi yuwaafiqu ra'ya hiraqla oo isagoo waafaqaya kitaabka madmuunkiisa iyo muxtawihiisu hiraqli ra'yigiisii calaa khuruuji nabiyi sala allahu caleyh wasalam wa anahu nabiyineeg dee watigii rasuulka ilaahay waqtigiisii dee uu soo baxayba ama khuruujkiisii iyo inuu nebi yahay waa rasuulka ilaahay inuu nebi yahay oo waa aqoonsanaa waa taa inuu soo maray ee uu yidhi abu sufyaan uu kuba yidhi haddii arrinka aad sheegaysaa run yahay halkan buu milkeeya inuu soo baxayana waan ogaaye laakiin inuu idinka idinka mid yahay maan ogeyn waa tii aynu soo marrayba xadiidkii kuba soo marray qeybtiisii hore ninkii kalena waxa waraaqdii u soo celiyey inuu dee khuruujkii waqtigii waa gaadhay oo waa soo baxay waana nebi ee maaha ruux wax sheeganaya mulki doonaya iyo ruuxay xeelo sheeganaya inuu nebi yahay waraaqdii baa kulansanaysay kolley arrintan bal hiraqli waa inoo yar dambeeya ee garashadan ay garteen inuu nebi yahay kol haddaan rumayniyo itibaac dhicin dee taas islaamnimo ay islaameen ma noqonayso oo ictiqaadka ruuxu ama garashada uu garto inuu rasuulka ilaahay nebi uu yahay ee waxyaalaha cadowgiisa ay ku sheegayaan aanu ahayn haddaan iimaan raacin haddaan raacitaankii dee uu raacayay aanu raaciniyo iimaankii ictiraafka caynkaasi ma noqonaysa ruuxii wax dee islaamnimo loogu xukmiyo ama uu ku badbaaday dee waa tiisii uun oo dee waqtigaa horena waabay jirtay waqtiyadeennan ilaa intii ka dambeysay nimanka mustashriqiinta dee iyo kuwadii munsifiinta ahaa dee in badanoo ka mida way aqoonsanaayeen inaanu dee muddaci ahayne uu nebi yahay laakiin haddana toodiiba iskagaba sugnayn bal umuuraha qariibka waxaa kamida nin casrigeennan hamooyiinuu dhintay in kale oo nin maraykana oo wakaalat alfadaa uba shaqaynayay oo michael harti ama michael harti laba idhaaho kitaab buu leeyahay alkhaaliduuna mia wuxuu taariikhdii oo dhan buu dabagalay oo wuxuu soo saaray markaas oo uu leeyahay isagoo kumayaal iyo kumayaal taariikhdii dee waxa weeyaan eegay boqol buu ka soo dhex saaray uu leeyahy waa boqolkii magacoodu daa'imay oo kale markaa muxuu waxaa cinwaanka kitaabkiiba alkhaaliduuna mia kitaabku dee ingiriisi buu qoray afaf kala duwan carabi ka midtayna waa laguma tarjamay kolley sideetanada madaxeedii ayaa taaliiftiisu ay soo baxday laakiin dee waa kitaab madbuuca alkhaaliduuna mia acdamuhu muxamed ugu weyni waa muxamed buu ka dhigay bal eeg rasuulkeena salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyadoo weliba in badan layidhi maya taakada waa nin nasraaniya oo halkaas ama ha noqoto kuwii dee baadariyadoodii ama kuwo kalebe la doonay halkani uu iska diiday isagoo asbaabiina sababeeye wuxuu ka dhigay raqamka koowaad nebi ciise ka saddexaad buu geeyey nebi muuse lixiyo tobnaad buu geeyey eeg waa lixiyo tobnaad nebi ciise laakiin taasi haddana maxay noqotay mu'min miya islaamiya me maaha de waayo waa gartay cadamadiisii iyo bal umuuraha waa taa uu kaba dhigay inuu ka wada horeeyo cid kastaba laakiin haddana iimaankii haddaanay jirin iyo raacitaankii taasi waa macrifadaasi un ma noqonayso taa imaka tanna waa taa hiraqli waa garanayay laakiin isagu mulkigiisiibuu kuba bakaylay ninka kalena hadduu gartay arinku waxa weeye walaa ay jireen isaga waqtigoodii uun raggan uu isagu la xidhiidhsanaa dee waxa weeyaan hiraqli barhkood iyagu taa ka baxay oo sida nin duqaadir la odhanayo oo kale oo isaguna martabo sare xaggan kuba lahaa isagu ashahaatay oo way dileen waa la dilay isaguna markaa way dileenba waana waqtigaasumahama dadkii nadiirkiisaabu ahay isagana waqtigiisii baanay ahayd waana waxyaalihii isaguna cabsida iyo markaa ama mulkigiisu ku bakaylabaa meesha timi haddaba umuuraha caynkaasi haddaani macrifada keliya umuurtii kale aanay raacin iimaan raacin dee ma noqonayso islaamnimo ma noqonayso bal markaa wuxuu yidhi wa anahu nabiyun faadina hiraqlu hiraqli baa wuxuu idmay u fasaxay licudamaai roomi dadkii reer kuwoodii waaweynaaye dee isaga xaashiyadiisii iyo acwaantiisii iyo quwaadii iyo wixii kuwaas ayaa wuxuu u idmay licudamaai ruumi fii daskaratin lahu biximsa ay fii dukhuuli daskaratin lahu gelid ay galaan waa qasri isaga u sugnaaday oo magaalada ximse uu ku lahaa iyagii buu doonaya inuu gaadhsiiyo markaasaa waxa weeye wuxuu u idmay iyagii inay soo galaan waxa weeye meesha meel daskarada waa qasri uun waxaa leeyihiin qasrigaasoo waa qasri laakiin ay ku hareeraysayiin aqalo loogu talagalay dadka khadamka ah loogu talagalay ay ku hareeraysayiin bay daskarada ku magacaabayeen isagiibaa halkaas inay soo galaan oo baltaas taasuu idmay amray uma amara wuxuu amray biabwaabiha albaabadeedii faqulliqat bal dee haddii la diido hadalkiisa laga diido si aan dabadda inta loo baxo arrintiiba aanay faraa uga bixin weeye markaas hadday raggaas dabadda u baxaan tiibuu amray albaabadeedii oo waa la xidhay faqulliqat albaabadii uma alaca iyagiibuu u muuqday isagoo meel sare soo joogsanaya faqaala wuxuu yidhi yaa macshara ruumi reer ruumow hal lakum ma ydiin sugnaaday fi lfalaaxi wاlrashadi wa an yahbuta milkum macnaa hal lakum ma ydiin sugnaatay raqbatun raqbo iyo doonid aad doonaysaan fi falaaxi liibaan aad liibaantaan iyo warashadii hanuun ama rushdii waa dee idinkoo dee waa salaax iyo wanaagba iyo wa an yahbuta inuu sugnaado mulkuku mulkigiina ammaanta haysataan inuu idiin daayimo idiin sugnaado macnuhu wuxuu ishaaraya haddaa tan waxaan idinkula talinaya ad yeeli weydaan mulkigan idinma sugnaanayo wuu idinka wareegayaa iyo mulkigiina san inuu idiin sugnaado fa tubaayicu aad la mubaayacootaan markaa hada nebiya nebigan laftigii nebi buu ka cabiray waana kan uu soo bandhigay isagii waa garto waata aynu kii horeba ku soo marnay inuu yidhi haddaan ogahay inaan gaadhayo latajashamtu liqaa'ahu waxaan isku kelifi laha inaan la kulmo haddaan la joogo wax kaleo kamaa dooneen masib inuu isiiyo iyo inaan magac yeeshiyo taase lugahan u maydhi lahaa taas buu markii horeba aynu soo maray arrinku fii qaraarati nafsi inuu nebi yahay bal nebigii mawcuudkaa yahay waa wuxuu yaqiinsanaa taasi oon shaki kagaba jirin bal markaa iyagiibuu u bandhiguu yidhi arrinkaas ma doonaysaan oo raqbo ma u leedin markuu hadalkaa yidhi cidbo umay jawaabine faxaasuu way dideen xaysata xumri lwaxshi dameer dibadeedka didmidiisoo kale waa infiraadkiisoo kale oo dee waa waxyaalaha dee ugaadha ah ee xumrulwaxshi haddii xoolaheennii bahaa-imta ahaa marka ay didaan way ka iyagu ka dee didmadooda ka badan weeye oo wax dee joogsanayaba maaha didmo adigu xoog badan oo aada ayay oo saas taa laguba shabahe ah dameer dibadeed oo kaloo diday tii oo kale ay dideen hadalkiisi iyagoo aada ugaba xanaaqay xaggay markaa may joogsan umay jawaabina meesha baa laga carray isaguna waa kii arrintan u ka hortegayo albaabadii sii xidhay ilal abaabi xaggii albaabada fa wajaduuhaa waxay heleen qad qulliqat albaabadii oo la xidhay ma bixi karaan falamaa ra-a markuu arkay hiraqlu nafratahum waa xalkii xaysada lagaba cabiray didmadoodii ay dideen markuu arkay waa ayase uu kana quustay min aliimaani iimaan iimaankoodii waa ka quustayoo dee waa ka xaaladoodu ay ta noqotay iimaankiisina waa ka quustayoo dee mulkigiisibuu ku bakhaylay oo isagii ma doonayo mulkigiisan markaa inuu kaba tago markaa markuu taa iimaankiina kaba quustay isaga kiisiyo marka dee xaaladan uu ah iimaankiisi uu mulkigiisii kuba bakhaylay doo aanu doonayn inuu kaba dhaadhaco taas iyo iyaga toodii ayuu qaala yidhi rudduuhum calaya ii soo celiya oo soo celiya nimankan wa qaala waxaanu yidhi markay soo noqdeen innii qultu waan idhi maqaalatii odhahdaydii aanifan dhowaan imika hadalkaan idin idhi waan idhi akhtabiru xaal aan ku imtixaanayo ku jirabayo bihaa maqaalada shiddatakum adaygiinna iyo dee dheganaanta aad ku dhegantihiinna ku aad adagtihiin calaa diinikum taasaan ku hubsanayay may ahayn anigu inaad ilaayo islaam oo raaca idinkan idin eegayoon jirabayay balse diintiina ugu adadagtiin faqad ra-aytu markaa wixii aan doonayay ee ahaa shidadaa cala diin waan arkay taasuu yidhi markaa arrinku muu ahayn inay idinku yeedhayo inay isaga raacdaan iimaane idinkaan idinku hubsanaya bal mowqifkiina si aan u ogaado fasajaduu lahu markaasay u sujuudeen isagiioo waraduu canhu dee hadalkaa markuu yidhi ayay kaba raali noqdeen fa kaana wuxuu noqday daalika arrinkaasi aakhira shani hiraqla ninkii hiraqle xaalkiisii wixii ugu dambeeyey ayay taasi noqotay bal kolley waan kusoo joogjoogsanay casharkuna uu inoo socon doonaayo dee macnuuna daahirba weeye halkan intan ugu dambeysay fakaana aakhira markaa fakaana dalika aakhira shani hiraqla kolley raawigan xadiidka inoo warinaya dee ama waa qisadan marka la eego iyo arrintan markay noqoto maaha inay arrinkiisu taa kuba dhammaaday oo dee boqornimadiisiina kama u dhaadhicin wadankii uu markaas iyo dhulkii uu deganaana waqtigaa kamau tegin sanada ama wax kaba dambeyso sanadii lixaad ama toddobaad hadday tani ahayd sanadii sideedaadba muslimiintii mu'to ninkii ciidanka soo diray badanee ama carab iyo dee reer runba lahaa ee mu'to iyo iyagiyo muslimiinta ciidankii ay dee raggii quwaada ee saddexda ay hogaaminayeen ay isaga dambeeyeen waa ninkii soo diree kulaba dagaalamay haddana tabuuk rasuulka ilaahay markuu gaadhay walaa anu ciidan dee marka hore way abaabuleen oo ciidan badane laakiin markii dambe may soo bixinbe rasuulka ilaahayna kitaab dambe waa u diray waqtigaase ninkii markaasna reer ruum dee dhulkaa joogay ee ciidankooda iyagu kaba dambeeyey ayuu ahaa markaas waqtigii dambe abubakrin iyo cumarna bilaadii shaam ninkii lagula dagaalamay kolley sida raajaxa maaha nin kale isagu ahaa hiraqligan iyo qaysarkan ugu dambayna dee waa laga wareegay jiyeeo xamsa lix iyo tobankii hijrada waqtigaas waqti sagaal sanadoodun lagaba joogo ayay muslimiintu biqiyaadati abi cubaydat ibnu ljaraax bay galeen oo la qabsaday waa mamlakadiisii waa ximse lix iyo tobankii ee dimashqiyabaa kaba horeeyey dee markii dhulkaa la qabsadayna isagu uu tallaabayoo waa tegey isagiyo wixii reer ruum raacayay carab badan oo iyaguna waqtigaas nimankii nasaarada ahaayo iyaguna la guuray way jireenbe bal xaalkiisu dee wuxuu ahaa marka la eego qisadan taasaa u dambaysaye laakiin arrinkiisu taa kumuu dhammaan bal markaa taasba weeye in arrin kalena way jiraanoo dee ay soo naqliyaan culimmadoo ah dee kisra markaynu waraaqdii rasuulka ilaahay markay gaadhay isagu ninkiina waa dilaysiday waraaqdiina waa googooyey rasuulka ilaahayna waa kii ku habaarayba dee mulkigiisiia ilaahay inuu googooyo tiibaana ilaahay u aqbalo mulkigiisi waa googo'ay amaa waraaqda ninkan dee inuu nebi yahayna waa aqoonsanaa waraaqdan siday culimmadu soo naqliyeen waas haystay bal dadkii ka dambeeyey muluugtahaa waa waxay kala dhexlayeenoo ilaa qarniyo malaa qarnigii lixaad dulaydilo ninkii qabsaday ee dee waa magaaladii dulaydilo iyo ee boqorkii markaa qolooyinkaa hogaaminayay ahaa nin quwaadii muslimiinta laba kulma iyo waraaqdu xataa ilaa waqtigaa way soo gaadhay idhahan iyagoo ilaalin jiray hayn jiray oo bal dardaarankaas iyo taasna kuba hayn jiray ee bal ninkan shanigiisu waa tan haddaba siaan leenahay bacdigoodii baaba halkan si wuxuu dee ninkan cabsi daraaddeed inuu uga tegay islaamnima dee uu islaam ahaaye laakiin dee arrintiisu marka dambe ninkii muslimiintii la dagaalamayeyna waa ahaa siaan soo sheegayana macrifada mujaradkii dee waxa weeyaan un keliya iimaan ma noqonayso walow dee ninka arrintiisu ay ahayd cabsi uu u cabsaday mulkigiisii iyo dee taas iyo waxyaalahan ugaba tegay laakiin haddii iyagii ay raaci waayeen isaguna dee dariiqa uga furnaa saa ama inuu caddaysto saaha laba dilo waa qolooyinkaa kalee laba dila isaga asxaabtiisa ahaa ama uu kaba tago iyaba ay ahaydbe laakiin mulkigiisan uu ku bakhaylay iyo wixiisii uu ku dheganaayo tani wuxunbay noqonaysaa kufrigiisii horunbay noqonaysaaye wax halkan la yidhaaho dee islaamnimo iyo halkan lagaba soo qaado iyo ruux dee cabsaday uune laakiin iimaan uba hooseeyo la yidhaaho waaba laga yaabaa inuu dee aakhiro badbaada arrinkuma noqonayo dee taas baa xaaladiisii uguba dambaysay cibaaradan fa kaana dalika aakhira shani hiraqlan bal waxyaalaha inooguba sugan waa jira xaafid ibnu xajar baa raximah llahu tacaala dee keyrkiina waa kaba soo naqliyaane ayaa kollay kitaabkeenani dee waa tartiibsan yahay si aada u fiicanna dee sheekhu waa u tartiibiye waan arki doonaa balseay kutubta u kala horeyn doonaan markan kitaabka ugu horeeyaba gaadhno wuxuu yidhaahaa xagga munaasabaadka kitaabka ayaa waxaa bukhaari aada iyadna ugu cinooyadaa buu yidhaha baabka sabe xadiidka ugu dambeeya inay ku sugan tahay cibaaro ama wax laga qaadanayo inuu kitaabkaasi dhammaaday oo macnaa waa tan waa baab kastaba ama kitaab kastaba marka xadiidka ugu dambeeya cibaaro tilmaamaysa inay waxa weeyaan kitaabkaasi uu halkaa kuba dhammaaday cibaaro tilmaamaysa ayaaba kuba jirto kan marka uu joogu yidhaah cibaaradan fa kaana daalika aakhira shani hiraqla macnaa waxa weeye badulwaxyi baanan soo haynay oo kale waa cibaaro munaasabo waxay baraacat alikhhtitaam kaba cabiraan xagga baalaaqadana oo ujeeddada wax tilmaamaya hadalkii inuu dhammaanayo walow imika shanigii hiraqle ay tahay dee kitaab badulwaxyina kolle waa intii inooguba dhammaanaya oo kale taas bal waxa weeyaan kolley abwaabta kalena bal waan eegi doonaa waxyaalaha kolley majmuucadhan ayuu sheeg sheegaayo uu tiriya oo iyaguna mid kastaba dee dhammaad laga qaadanayo wax dhammaa inuu sheekha tilmaamayo kitaabkaasi inuu halkaa ku khatinmay inkastaba dee xadiidba ha kuba jirtee wuxuu yihi imaamku raximah llahu tacaala rawaahu xadiidkan waxa wariya saalix bnu kaysaana wa yuunusu wa macmarun can izuhriyi saalix bnu kaysaan iyo yuunus ibnu yaziid alayri iyo macmar ibnu raashid ayaa xadiidkan wariyoo zuhri kaba wariyey xadiidku sheegaya waa kii markaan kaba soo baxnay hore maaha intan ibnu naaduur ee xadaanaa abulyamaan alxakam ibnu naafic qaala ahbaranaa shucayb can zuhri taasay inoo horeysay markaa wuxuu sheegayaa shucayb baa ibnu abi xamso xadiidkan zuhri ka warinaya dheeraaye casharkii hore inooguba jiray in dad ay la wadaagsadeen dadka la wadaagsadayna waa saddexda nin oo asxaabtii zuhri iyo xertiisii ka mid ahaa saalix ibnu kaysaan iyo yuunus iyo macmar macnuuna maaha iyagana bukhaari wuxuu kaba wariyey abulyamankan baa ka warinayo saddexdooda ka wada wariyay barhkood baanay shaqaba isku lahayn oonu riwaayo kuba lahayne muhimku waxa weya bukhaari duruq kaluu ku wariyey saddexduba kitaabkay kuba iman doonaan xadiidka markuu soo ceceliyo riwaayadoodna ay kuba iman doontahay bal shucayb waa lala wadaagsaday oo waa lagu raacay xadiidka iyadoo zuhri lagala warinayo saddexdaas baa kuba raacay taas baa arrintu ay tahay amaa bukhaari sidibuu ugaba wariyay ma dariiqa abulyamaan baa mee maaha duruq kale ayuu bukhaari xadiidka iyaga kagaba wariyey laakiin waa waxay noo iman doona insha allahu tacaala mutaabacadna macnaheedu waa raawi uunoo raawi kale xadiidkii dee waa iminka rawaaho kaba cabire raawiga xadiidka ay warinayay la warinayo ama dee iyadoo mutaabaca taama iyo mid iyadu bal maalan aan taama ahayn dee bay u kala saaraane iminka laakiin taas kama hadlayno dee waa waxyaalo inagu soo noqnoqon doona bal kitaabu badel waxyi halkaasaan kaga baxnay bismi illaahi araxmaani araxiim kitaab اliimaan baabu qowli الnabiyi salى اllahu calayh wasalam buniya alislaamu calaa khamsin waa kitaabkii labaad walow nusqooyinka qaarkood kitaabka badul waxyi uun aanay barhkood la soconba lafdiga kitaabe laakiin dee waa ta aynoo laba socota halkana kitaabkii labaad raqamkiisii uyey xataa xaafnu xajar taas wuxuu kaba dhigaa si waxaanay kitaab halkaa hore ahayd ee iska dee tamyiid iyo muqadimo uu ahaa sheekhuna raximah llahu tacaala waxyaalaha dee isagu bal maalan ajnaasta ama waxyaalo kala duwan dee muxtawahooda uu yahay markaa si uu u kala saaro dee si aimada kalaba sameeyaan lafdiga kitaabbuu kaba cabira waa si ajnaas si loo kala saaro dee kitaabuliimaan haddaan aragno kitaabuulcilmi inoo dambeeyo kitaab bal maalan dahaare ama alwudu iyo waxyaala aan arki doono oo waxyaalaha marka la eego waxay kulansanayaan ay kala duwan yihiin ee ajnaas ay kalaba yihiin bay ku kala soocaan kitaab lafdiga kitaabna walow asalkiisu uu master yahay macnihiisuna uu yahay addamu waaljamcu waa wax la isuba geeyey maqsuudku halkan waxuu noqonayaa waa waxyaalaha isku ajnaasta ah ee balameye kale ajnaasta kala sooceed marka marka kitaabka lagaba dhaadhacana san arki doono ama dee inooguba sugan horena aan u soo aragnay waxa ay tahay baabbay kaba cabiraan wixii isku nooca ama isku jinsiba ahaa anwaacdiisa kala saarkeed oo wixii iyadu iminka iimaan wada hoos imanayo haddana qaybu kala yeelanaya qaybtaa kala qaadqaadkeed iyo kala soocitaankeed baa lafdiga baab ay kaba cabiraan baabka asalka hore waa almadkhab dee wixii dee kadinkii weeye ama wixii laakiin waa macnahan xagga marka leega istilaaxaan uba yimi waa wixii bal maalan kitaabka hoos imanayay ee kitaab guud wada hoos imanayay laakiin kala dudunaa si loo kala sooco ayay abwaabta kaba cabiraan sheekhana waxaa kaloo dee arrintiisa ah bismi illaahi araxmaan iraxiim kutubtao dhan uu ka cabiri doonaa way laba socotaa nusqooyinkiisa qaarkood bar lafdiga kitaab baa ka horeeyo bisinkaa dambeeya dee kuwa qaarkoodna san imika aniga ii taalla bisinkaa horeeya oo kitaab baa dambeeya kolley macnuuna saa uma kala dheera walaa ay kala tawjiihiyaane laakiin had iyo goor waan arki doonaayo kutubta bisinka mid kastana bisinka waa ku bilaaban doonaa bal iminka waa kitaabkii iimaan ayuu waxa weeye dee waxyigii bilowgiisii hadduu inoogaba soo hadlay iimaankii islaamba laguba noqonaye diinta laguba soo gelaye bal taas oo kale ayuu iminka kii labaadba ama kii bilowgii kaba dhigay kitaabu liimaan marka baabu qowli nabiyi sala allahu calayh wasalam buniya alislaamu calaa khamsin wuxuu u baabay ama bal maalan kitaabkii markay noqoto waa baabu qowli nabiyi sala allahu calay wasalam baabkii koowaad rasuulka ilaahay qowlkiisii wuuhi buniya alislaamu calaa khamsin islaamkii waxaa laguma bineeyey shan tir kolle xadiidka isagoo dhan buu inoo iman doonaa iminka waa tarjamadanun acmaashii dee in islaamkii laguba idlaaqayo marka aanay wada soconay islaamkii iyo iimaankii wax keliyabay kuwa wada laguba wada fasiraan macno keliyaba lagu wada fasira marka ay dee wada socdaan baaba la kala qaadaaye bal xadiidku insha allahu tacaala waa inoo iman doonaa isagoo xidhiidhsan oo dhanba baabkan kolley maqsuudkii waxyaalo badan buu sheekhu tiri doonaaba kan oo wuxuu uhi wahuwa iimaanku qowlun wa ficlun waa qowl iyo ficil wayasiidu waa ziyaadayaa wayanqusu waanu nuqsaamayaa waa bukhaari cibaaradiisii waa tarjamadiisii tarjamadiisii haba noqotiyo cibaaradiisii ee kolley maaha wuxuu isagu leeyahayoo markii aynu tarjamadiisa ku jirnaan soo naqlinay inuu yihi kun nin ama kun sheekh inka badan baa laba kulmay dhammaantoodna maxay lahaayeen dadkaa badan ee uu laba kulmay iimaanku inuu qowliyo camal yahay iimaanku inuu ziyaadiyo inuu nuqsaamayo oo bal maalan waa dee qowlkii salafkii ummadda walow halkan ficilu kaba cabiray camal iyaga cibaaradoodu ay ahayd nusqooyinkan kitaabkana ma ruwaadda qaarkoodna halkaa bedelka ficil ay camal kaba cabireen laakiin waa isla macnoo dee kolley wax keliyaa loogama wada jeedaaye bal taasba weeye marka kolley laba qaybood weeyaanoo midi waa iimaanku inuu qowl iyo camal yahay oo qowl iyo camal yahay waana bal sa aan soo sheegayno ee waabayn maxa weeyaan inuu qowl iyo camal yahay qaybta labaadna waa inuu ziyaadayuu nuqsaamayo qowlka waxaa looga jeedaa nudqigii labada shahaado lagu dhawaaqaya waa qowl amaa camalka maxaa looga jeedaa wax shamlinaya camalkii qalbiga iyo camalkii xubnaha oo camalka qalbigu ictiqaadkiibuu noqon waa camal qalbi dee camalkii xubnuhuna acmaashiibuu noqonayaa kale oo lafdigan imaka camal ayaa inoo shamlinaya oo ay wada hoos imanayaan ictiqaadkii iyo oo camal qalbi ahaa iyo jawaarixda camalkeedii camalkii labadoodiiba halkaasoo markaa halkaa dee iimaankii muxuu noqonayaa markaa qowlkii maalan oo ah nudqigii lisaanka ictiqaadkii qalbiga iyo camalkii arkaanta intaasuu wada noqonayaa waana bal qowlkii dee bal waxa weeyaan salafulumma qowlkood isaguna uu taas kun iyo in ka badantii uu laba kulmay inooba soo naqliyey arrintuna ay radin u tahay qolooyinka iyagoo ama yidhiba iimaankii kaba dhigay uun dee se waxa weeyaan qowl oo keliya iyo ictiqaadkaas in kaba dhigay oon dee camalkii kuba darin ama kuwii iyagu qowlun kuba koobay saas barhkood iyo waxyaalahaasuu bal maalan dee radin ayay cibaaradu u noqonaysaa xagga jaanibka kale inuu ziyaadayo inuu nuqsaamayo kolley adilo kala duwan buu markaa raximahu llahu tacaala sheekhu inoo keenaya oo iimaanka ziyaadadiisa tilmaamaysa dee kol hadduu ziyaado yeesho oo uu ziyaado aqbalana jaanibkii kalena daruur ahaan naqsigiina waa aqbalaya wixii ziyaado aqbalay naqsina waa kuba imanaya waayo waxyaalahu inoo keeni doona ziyaadadii baa ku wada sugan siyaado wixii aqbalayna waxa weeye dee wax naqsigii aqbalayaba ee bal waxa weeyaan maqaamka labaadna waa inuu iimaanku yasiid wanaqus markaa labadaa maqaam ee ah inuu iimaanku qowl iyo camal yahay camalkiina aan yidhi camalkii qalbigaah iyo camalkii kale xubnaha ayaa wada shamlinaya iyo inuu ziyaadayo iimaanku nuqsaamana oo ah dee qowlkii salafka bal maalan taas buu imika sheekhu kitaabkii ku bilaabay umuuro nusuus badanna oo taa caddaynaysa oo daliilu ahna sheekhuu istaba dhigi doonaa wuxuu yidhi qaala allahu tacaala ilaahay baa yidhi liyasdaaduu si ay u ziyaadsadaan iimaanan maca iimaanihim waa ziyaadadii iimaanka wasidnaahum waxaanu u iyadna waa ziyaadadii wayaziidu allahu ilaahay waa ziyaadinayaayoo aladiina kuwii ihtadow hanuunay hudan hanuun buu usii siyaadinayaa waaladiina ihtadow kuwii iyagu hanuunay zaadahum ilaahay wuxuu u siyaadiyey hudan wa aataahum wuxuu siiyey taqwaahum taqwadoodii wayasdaad aladiina aamanuu iimaanan iyo si ay u siyaadsadaan ay u beersadaan kuwii dee waxa weeyaan dadka iyagu mu'miniinta ahaa iimaan ay u kororsadaan iyo waqowlih ilaahay subxaanah watacaala qowlkiisii ayukum zaadatu haadihi iimaanan wa ayukum kiineebay zaadatu u siyaadisay haadihi aayadani iimaanan faama aladiina aamanuu waa kuwan dadkii iyagu mu'miniinta ahaa fazaadatum iimaanan iimaan bay u siyaadisay wa qowluhu jala dikru ilaahay qowlkiisii uu yihi jala dikru fakhshawhum waa dadkii mu'miniinta ahaa iyadoo la cabsi gelinayo ninda ay soo direen oo dee xoolo la soo siiyey hadalkuu yihi cadowgiina ama dadkii waa qoreyshe ciidan badan bay idin urursadeene fakshahum ka cabsadoo ha u tegino halkii aa ku ballanteen ha tegina fazaadahum iimaanan arinkaasi iimaan ayuu u kordhiyey wa qowluhu tacaala wamaa zaadahum ilaa iimaanan wa tasliiman arinkaasi umuu kordhin iimaan iyo tasliim iyo hogaansan mooye wax kale bal umuurahan aayaadkan uu sheekhu dee markaa inoogu sugan uu soo arooriyey macnuhu waxaa inoogu sugan arrinkii ah iimaanku inuu ziyaadayo intuba daliil bay uba yihiin ziyaadadii iimaanka kol haddii dee iimaanku ziyaadanuu ziyaado aqbalayana naqsina waa aqbalaya oo wixii ziyaado aqbalaya naqsi waa aqbalayaayo xagga inuu nuqsaamayo jaanibka ah umuuraha inoo wada keeni doonaa waa ziyaado une shaygu hadduu ziyaado aqbalayo dee naqsina waa aqbalaya oo bal maalan taas taas bay iyaduna kolley waa wax islaasimaya labadoodu oo iyaduna xaggii naqsigii aayaadkana daliilunbay u wadayiin wlxubu fi llaahi wlbuqdu fi llaahi min aliimaan wlxubu jacaylka filaahi ilaahay daraaddii layskuma jeclaado walbuqdu nacbaanshaha filaahi ilaahay daraadii layskuma naco dee ciddii bal maalan jaanibkaas ilaah daraaddii wax loo nacaa min aliimaani iimaankay kaba mid tahy kale xadiid baa yimi lafdigana waa ku yimi lafdi kalena abi daawuud man axaba lilaahi wa abqada lilaahi wa acdaa lilaahi wa manaca lilaahi faqad istakmala liimaana lafdigaasna koley bal maalan waa ku yimi labada lafdiba xadiidku waa inooguba yimi laba saxaabinaha kala warinayeen macnuuna marxaba halkan u soo geliyay oo sheekhu uba keenay jacaylkii iyo necbaanshihii hadday iimaankii kaba mid yihiin jacaylku martabo keliya ma lehee waa kala xoog badan yahay buqdiguna isaguna maraatib buu yeeshaa markaa kol haddii waxaa maraatibta leh ee tafaawudka leh xag jacayl iyo xag nacayba iimaanka ay kaba mid yihiin taasi markaa maxay daliil u tahay iimaanku inuu ziyaadaya wey oo waa xaggan eeg wuxuu u soo qaatay intan waa isaguna adiladii ziyaadat aliimaan jacaylkii isku xad maahay dee maraatib buu yeelan tafaawud buu leeyahy buqdiguna waa kaa markaa kol haddii iimaankii uu kaba mid yahay shaygaa tafaawudka leh iimaankii uu ka mid noqday macnaha iimaanku waa ziyaadayaa weye wa kataba cumar bnu cabdilcasiisi wuxuu qoray ilaa cadiyi bni cadiyin cadi bnu cadi ninka la ydhaaho wuxuu u qoray ina liliimaani koley dee cumar bni cabdilcasiis inoogama baahno tacriif waa khaamis lkhulafaa raashidiin cumar bni cabdilcasiis ibnu marwan bal waxa weeye taawaanana taabiciya weeyaan oo dabaqada dee zuhriya bay isla dabaqa yihiin dee isagu horaha u dhinto dabaqadiisa dee waayo isagoon dee afartanba malaa uun ahaa ayuu kuba dhintay oo markaa dadkii dee intay isku dabaqa ahaayeen dhowr iyo lixdan ama toddobaatan gaadhayn badan buu ka geeri horeeyey bal waxa weeyaan waa saxaabigaas kolley kitaabkeenna xadiidkani maaha dee xadiid waa jasmiyey waana mucallaq wixii uusan oo kale u jasmiyana waxay tilmaamaysaa ciddan uu magacaabay ee uu sanadkii dee uu markaa ka bilaabayo waxan inuu ka sugan yahu ka ansaxay bal taasna mar kalean iyada mucalaqaadkiisa dee markaan kitaabka usii dhexgala inoo iman doonaan waayo markii hore aan doonayay casharadii muqadimaadkayd inaan kuba sheegnay laakiin dee hadalkiina waa batay li habeenna markuu qaatay wax dambe inoomay harsanayna kitaabkan taa kuba arki doona jaanibka manhajiyadiisa oo dhan bal markaa taas weeye uu qoray cumar bn cabdicasiisna marka la eego kitaabkiisa dee kutubta lixdiiba riwaayo uu ku wada leeyahay laakiin kitaabkeenan su ibnu mulaqin towdiixiisa uu ku yidhaa xadiida oo kollay beec dhexdii inooguba iman doona ayuu wuxuu isagu sanadkiisa uu kuwa wada jiro uu warinayo kitaabkan bukhaari xadiiunbaaba jira kole xadiidkana muslim wuula wadaagsaday oo waa xadiid keliya uun marka la eego halkan maaha halkan de imaka xadaanaa fulan can fulan haddaanu odhan imaka tan waa mucalaqaadkiiyo waxaa weliba baab dhexdii ama tarjamo kitaab uu kuba keenay ee xadiid dee uu sanadkiisii kuba jiro uu warinayo kitaabkeenin xadiidkaasi wasu dee ibnu mulaqin yidhaaho towdiixiisa uu ku yidhaaho waa xadiid kuba tacalluqsanaa kale beeciya waxyaalo inoo iman doona in sha allahu tacaala cadi bnu cadigan uu u dirayna waa nin isna taabiciya koley dabaqadiisi uu yahay laakiin dee in badan buu ka geeri dambeeyey cadiy bnu cadiy bnu camiirataa la yidhaahaa aabihii cadiy ibnu camiira waa saxaabi xataa muslim iyo ay wax ka wariyeen abu daawuud iyo nasaa-i iyo ibnu maaja ama cadi oo ah ninkan imaka halkan aan ku hayno waraaqda u qorayo isagu muslim iyo riwaayo kuma lehee abu daawuud iyo nasaa-i iyo ibnu maaja uu riwaayo ku leeyahy laakiin waa nin faqiihoo hiqa ah weeye meel bilaad jaziiro lama odhanayay waa labadan webi ee furaat iyo ciraaq marka furaat iyo dejlo labada webi inta u dhaxayso mawsil iyo ay kaba mid yihiin bilaadaas ayuu u fadhiyey ama de waali uu kaba ahaa cumar bn cabdicasiis oo halkaasi uu joogay waaligiisuu ahaa isaga ayuu dee waaligiisa ahaa halkaa degan bilaada jaziira waraaqdan u qoray waana waqtigaa wilaayadiisii waraaqda u qoray cadi bnu cadi oo nin iqo faqiiha weeya baanu yidhi abihiina waa saxaabi mina walaadi saxaaba markaa ina liliimaani iimaanka waxaa u sugnaaday faraaida faraaid waa umuuro farada dee waa waxyaalaha iyo mafruudkaa washaraa'ica sharaa'ic halkan waxaabay kuba fasireen waxyaalihii muctiqadaadka iyo ictiqaadaadkii ayaabay sharaa'icdii kuba fasireen waa bacdigood siay kuba fasireen waa waxyaalo la jideeyey wa xuduudan xuduuda waa waxyaalihii manihiyaadka ahaa ee laysu diidayey ee ahayd inaan laguba dhicin iyo wa sunanan sunan iyo aadaab baa iimaankii u sugnaaday faman istakmalaha umuuraha caynkaasa faraaida iyo wixii raacsanaa ruuxa dhammaysta macnaa faraaidii lama yimaadee xuduudii kaba dheeraadee waxyaalihii kalena kuba dhaqma ictiqaadaadkii iyo sunantii kuba dhaqmaa istakmala iimaana iimaankii uu dhammaystay u buuxsado kaasi iimaankiisu waa iimaan dhan oo kaamila waman lam yastakmilha umuuraha ninka aan dhammaysan lam yastakmil iimaani iimaanka ma dhammaysanayo oo muu dhammaysan iimaankii halkan weeye maxalu shaahidku oo cumar bnu cabdicasiis macnaa wuxuu qabay iimaanku inuu ziyaadaya weeye oo salafkiibuu kaba midiyey dee iyagu taa wada qabay ha noqdee raggaas iyo raggii kaba dambeeyey fuqahaul amsaar iyo aimmadoodiiba iyadoo inaan kala qaadin raggii aimada aha iyo fuqahaul amsaare haddaba siduu u qabayno kan muxuu sheegayaa umuuraha acmaashii iyo isugu jirta dee ictiqaadaadkii iyo ruuxu hadduu hagaag ula wada yimaado iimaankiisu waa kaa ziyaadaya kaamilka noqonaya haddaana waxyaalaha dee ka nuqsaansan yihiin iimaankiisi ma dhammo weeyaanoo nuqsaan baa kuma jirta marka cumar bni cabdicasiis waad wuxuu qabay dee iimaanka ziyaadadiisa iyo nuqsaantiisa oo hadalkiisan baaba inoo cadaynaya waaba ka hadalkan istikmaalka iimaanka iyo istikmaal la-aantiisa macnihiisu taa tahay marka wuxuu yidhi fa ina cish haddaan noolaado dee wuxuu khilaafada hayayba laba sanood iyo waxunbay haydbe haddaan noolaado fa sa ubayinuhaa waan idiin cadayn doonaa lakum idinka umuurahaas hadda dee ijmaalka way hayeen iyagube waa tafsiil ahaan iyo isagoo sii kala cadcadeeya sii kala bixbixiya xataa tacmaluu biha sia uga camal fashaan wain amut haddaan dhintana famaa ana anigu ma iyo calaa suxbatikum bixariisin nin adduunyo iyo waxaa dan kale oo suxbadiina idinka iyo la jooggiina ku dadaalayoo jecel ma ihi bal dee maa cinda allahi subxaana watacaala baa wax kasta kaaba mudano haddaan dhintana dee suxbadiina nin marka horeba ku dadaalayay ma ihi haddaan noolaada se umuuraha waan dii cadayn doona maxalu shaahidka uu soo qaatayna waa intaan sheegniyay imaam cumar ibnu cabdicasiis radia allahu canhu inuu dee ziyaadada iimaanka qowlkiisu ahaa se dee salafkii kaleba uu ahaa waqaala ibraahimu nebi ibraahim wuxuu yihi eg sheekhu raximahu llahu tacaala wuxuu wadaa umuurihii tilmaamayay dee arrinkanuu kuba bilaabee wahuwa qowlun wa ficlun ficilkiina waxaan yidhi waa halkii dee salafkuba ay kaba cabirayeen camal bal nusqooyinka kitaabka barhkood bay kaba cabirantahay camalkiina waa kaa shamlinaya camalkii qalbiga ahaa iyo camalkii jawaarixda iyo wayaziidu wayanqus labadii maqaan buu waday bal haddaba markaa umuurahan uu inoo tiriyey sheekhu raximahu llahu tacaala ee adilada ah ee bal waxa weeyaan nusuustii kitaabka iyo bal umuuraha kale uu noo soo qaadayba waxay dee daliil u yihiin oo ay cadaynayeen iimaanka ziyaadadiisa kol hadduu iimaanku ziyaadayada nuqsaanna waa aqbalaya kol hadduu ziyaada aqbalay marka muxuu yihi waqaala ibraahimu walaakin liyadma'ina qalbii waa nebi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina afdal salaati wassalaam muxuu yihi walaakin macnaha waan dee rumaysnahay inad wixii dhintay soo noolaynaysee waxaan ku weydiisay ilaahayow liyadma-ina si uu xasilo qalbii qalbigaygu halkan mufasiriin kala duwan oo salafkii ah ayaa waxay kuba fasireen bal liyadma-ina qalbii liyasdaada iimaani waana ta u soo qaatay si iimaankaygu iyo yaqiintaydu ay sii siyaado ayaan taa ku weydiistayoo macnaa dee shayga aada yaqiinsan tahay in shakiba kaaga jirinee laakiin dee cilmal yaqiin oo kale haddii shaygii aada aragto oo waa mushaahadad iyo caynalyaqiin way kasii xeel dheer tahay wixii waa sii kordhaya wixii aada yaqiinsanayd ee aada marka hore ictiqaadsanayd markay noqoto waxaad arkayso oo kale yaqiintiibaa sii kordhayso oo sii siyaadayso cilmalyaqiin caynalyaqiin baa kasii xeel dheer oo kasii siyaada dee kasii adagba haddaba si qalbigaygu u xasilo oo bal maalan bal tan uu imika baabka u keenay baan kuma fasiraynaa oo liyasdaada markaas dee iimaani oo kale iimaankaygu si uu u kordho yaqiintaydii jaanibkaas say u kordho taas baan kuu weydiisay ilaahayo inaad ii tusto siaad waxaa dhintay aada uba soo noolaynayso oo bal maalan aayaddanna maxay kaga mid tahay xaggii ziyaadadii dee walow aayaadkaa hore maala arrinkani qiso nebi ibraahim kuma tacalluqsana nebi ibraahim rasuulkeennii baa la amray inuu miladiisa raaco ayaa laba amray oo isagii haddii la amray rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu calayhna ciddii inuu kuba dayday uu raaco laba amray waxay noqonaysaa un ee inaga waxyaalihii layna amray bay tan ama laynoo jideeyey unbay kaba mid noqonaysaa tan buu imaka u keenay wa qaala mucaadin mucaad wuxuu yidhi waa mucaad ibnu jabal aharkanna waa jasmiyo dee waa ka sugaya mucaade ijlis bina nin aswad ibnu hilaal layidhaha buu la hadlayay ama ijlis bina bal ina fadhiisi numin rumaynee saacatan saacad si aynu saacad dee ilaahay uba rumayno ina fadhiisi maxay tahay numin saacatan saaca mucaad ibnu jabal ruux muminuu ahaa iimaankiisuna uu taam yahay buu ahaa haddaba aan rumayna saacad macnihiisu waa maxay waa nasdaadu iimaanan weeye iimaan aan ziyaadsano oo dee waxaan uu lahaa aan la nimaadno oo aan samaynana waaba isagoo dee ilaahay ay xusaan ilaahay subxaanah watacaala dikrigiisa iyo xamdigiisiyo taa ay laba yimaadaan aalaadiis iyo nicamtiisiina ay bal xusaan iyo umuurihii kale jaanibkaa kuba tacalluqsanayd waxyaalaha caynkaasna iimaankiibay kordhinayaan oy siyaadinayaanoo markaa aan rumaynodan waa aan siyaadsanna iimaan oo dikrigan iyo mudaakaradan khayrka iyo umuuraha ilaahay aalaadiis iyo nicmaadiis iyo taas aan hadal qaadayno aan ilaahayna dikrigiisii aan hadal qaadayno iimaanku aynooguba sii biro marka maxay tahay waa ziyaadadii iimaanka numin saacatan waqaala ibnu mascuudin ibna mascuud wuxuu yihi alyaqiinu yaqiintu aliimaanu iimaankii weeye kulluhu dhammaantii waa iimaankii oo dhanba oo ruux hadduu yaqiintaas in aan shaki kuba jirin aanay waxba ku jirin uu gaadho taasi iimaankii oo dhan bay noqonaysaa halkana sadee birmaawi oo kale sharaxiisa uu soo yidha iyadna ziyaadadii iimaanka ee cibaaradu tilmaamaysa halkay kaba tilmaamaysaa lafdigan kulluh shay ajzaa leh ayaa lafdiga kulluhu looba isticmaala kol haddii layidhi waa iimaankii oo dhan iimaankii qaybuu leeyahy tafaawud buu leeyahy maraatib buu leeyahy haddaba yaqiintu waa isagii oo wada dhan oonay waxba kaba maqnayn ayaa lagu helaya lagu gaadhaya ugaba sugnaanayso iyaduna markaa halkaa ziyaadadii iimaanku ziyaadayay ayay inoo tilmaamaysaa oo kol haddii layidhi aliimaanu kulluh waa dee wax ajzaa leh oo dee la leeyahay waxba kama maqnee waa wada dhan yahay ayaa laftigii kullu looba isticmaala haddaba waa iimaankii oo dhan oo dee waa in tafaawut iyo maraatib ay jirto maraatibtiisii oo dhanna yaqiintii dee waaba iimaankii oo dhan bay noqonaysaa bal waxa weeyaan waxaa la socdayba dee sheekhu wasabru nisfu liimaan oo kale ayaa hadalkan ibnu mascuud laba socday waanu kaba sugaya ibnu mascuud sabirku iimaanka barhkii weeyo taas baaba kagaba sii sariixsan xaggan marka la eego iimaankii dee inuu qaybsamayo oo kaloo tafaawud jiriya ziyaada jirto waxaa kaloo isagana kaba sugan inuu odhan jiray allahuma zidna iimaanan wa yaqiinan wa fiqhan waa bal ibnu mascuud ilaahw noo ziyaadi iimaan noo ziyaadi oo iimaanka iyagii noo sii ziyaadi waa ziyaadadii iimaanka fiqi noo siyaadi yaqiin noo siyaadi oo bal umuurahan oo dhan iyo aahaartani waxay tilmaamaysaa aayaadku wixii ay noo faa'iideeyeen oo ahaa ziyaadatliimaan kol haddii iimaanku ziyaadana nuqsaanna waaba jiraysaayo dee waa markaa daruur ahaan weeye wixii ziyaada aqbalaya nuqsaanna way aqbalayaan waqaala ibnu cumar ina cumar wuxuu yihi laa yabluqu ma gaadhayo alcabdu addoonku xaqiiqata taqwa taqwa xaqiiqadeed waa halka dee xaqiiqada taqwada iyo kamaalkeeda ma gaadhayo ataqwana waa ruuxoo shirkigii iyo acmaashii xunxumayd kaba dhowrsada camalkii saalixaani daaima eeg waa alwiqaayatu min ashirki walacmaali sayi-a waa ruuxoo iska ilaaliya shirkigii iyo acmaashii xunxumayd camalkii saalixaani daa'ima taas weeye waa iimaankii markaas haddaba xataa yadaca ilaah kaba tago maxaaka wixii ku noqnoqday fii sadri laabtiisa oo wixii shaki ka galay wuxuu ku taraduday waxyaalaha caynkaas wuxuu mal maalan kaba shakiyey oo kale shaki ugaba yimi inuu faraha kaba qaado xataa wixii isagoo xalaalaba isagoo bal maalan aan dee loo arkayn inuu xaaraam yahay wixii naftiisa maalan dee taradud uu kaba yimi shaki kaba galay ilaa uu faraha kaba qaado taas xaqiiqata taqwa ma gaadhi kolle xadiidkii saxiixa muslim oo kale alismu maa xaka fi nafsi oo kale iyo bal xadiid kaleo isagana dee aimada qaarkood tirmidi ay sooba saareenoo addoonku ma gaadhayo an yakuuna min almuttaqiin xataa yadaca maa laa ba'sa bihi xadaran mima bihi ba's waxay aan dhibba aanay kuba sugnayn isagoo ka baqanaya wax dhibi ku sugantay inuu gaadhsiiyo waa umuuro kaleo sheekhu aanu inoo soo naqlin macnahana leh bal lafdiganna maxaa iyaduna xaggii ziyaadadii iimaanka way noo cadaynaysaa oo meeshii inay jiraan dadkii muminiinta tafaawud inuu jiro xaggii iimaankaiyo wixii kuba tacaluqsanaa kaa isagu heerkan gaadhay xaqiiqata taqwa dee kii gaadhay waaba kaa iimaankiisu dee ziyaadada uu leeyahay kii aan heerkaa gaadhin iimaankiisa ziyaadada kaasi leeyiyo kamaalka kaasi leeyay ma laha markaa nuqsaantii iyo ziyaadadiiba labada lafdigan ama atarkan waynu kaba soo naqlina atarkanna xaafid bnu xajar muu helin cidda iyadoo mawsuula markaa warisay oo kollay dee marka noqoto ama tacliiq taqliiqiisa noqoto ama halkan bal ibnu rajab inta uu kaba sharxay kitaabka isaga naftiisu aarkan dee maalan cid iyadoo mawsuula warisay waa kan bukhaari soo naqliye dee may isku taagin been wuxuu uhi waqaala mujaahidun mujaahid wuxuu uhi sharaca lakum min addiin maa awsaa bihi nuuxan awsaynaaka yaa muxamedu waiyaahu diinan waaxidan macnaha waa mujaahid baa fasiraya ayadda ilaahay waa idiin jideeye xagga diinta wixii uu nebi nuux uba dardaarmiyo dee ambiyadii kale bal raacsanayd marka muxuu ku fasiray awsaynaaka waxaanu kuu dardaaranay amaan ku amaraya muxamedu muxamedow adiga iyo wa iyaahu isaga nuuxaba diinan waaxidan diin keliya oo markaa waxay tahay rasuulka ilaahay dee umuuraha uu la yimi ee ay kaba mid tahay ziyaadada iimaanku waa rusushii horena waxay laba yimaadeen weeye oo dee waa kuwa sharci keliya ay wada leeyihiin diin keliya ilaahay u wada faray u wada dardaarmay marka inuu iimaanku ziyaadayo nuqsaamayana bal matalan taasi waxay noqonaysaa waa shareicadii ambiyada guud ahaaneed nebi nuux kaba dambaysayba taas bay noqonaysaa wa qaala bnu cabaasin wuxuu ihi shircatan wa minhaajan sabiila wa sunna macnaa waa lafdigan shircatan wa minhaajan tafsiirkeed alminhaajna waa adariiq lwaadix oo wadada cad baa la yidhaah weyn oo kale sharca iyo shariicana waa isla mid sharcana macnaasadna iyo waajideeye weeye marka lafdiga sabiilan minhaaj buu tafsiir u yahay sharcatanna sunnatan baa tafsiir u ah lafun wanasharun hayru muratabta ay kaba cabiri jireen oo ibnu cabaas baa isagoo shircatan fasirayana wuxuu ku fasiray sunna oo wax laydiin jideeyey oo idinka waa shareicadii dee weeyaan minhaajna sabiilan buu kuba fasiro waa wadadii caddaydee dee la raacayay dee dariiqa dee markaa diintu ay ahaydba marka in aayadda hore ee sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan iyo tan iyadu keenaysa cid kastaba inay leedahay oo loo jideeyey sharca iyo minhaaj oo taag lagu kala duwan yahay kollay say ku kala xambaaran yihiin ama labada aayadood kala yihiina umuurtan la wadaagsanayo ee aayaddan hore inooguma sugani waa usuushii diinta oo ambiyadu taa iskaga mid weeye iskumay khilaafsanin wixii usuusha diinta ah oo dhanba guud ahaan ama waxyaalaha naskhiga aqbala furuucdii shareecada ah ee aqbala in la nasakho bal waa waxay ambiyadu ku kala dunaayeenoo ee shircatan wa minhaajanna waxay tilmaamaysaa waa furuucdii shareecada ee naskhiga aqbalaysaye rusushu ay ku kala dunaayeen aayaddaa hore shuurana waxay tilmaamaysaa ma ay macnaheedu yahay waa usuushii diintae rusushoo dhan kaba wada dhexaysay bal taas bay tahay bal marka waxa weeye horta umuurtaa sheekhu raximahullahu tacaala inoo tiriya dee waa taaan ku yar joogjoogsanay maqsuudkiisuna waxa weeyaan iimaanku inuu ziyaado iyo aqbalayo dee ziyaado hadduu aqbalayana naqsi buu aqbalaya waana qowlkii salafka iimaanku yaziid waa yanqus talabaadna kitaabka iimaan waxaaba inooguma iman doona isagoo sheekhu acmaashii tirin doona camallo kala duwanoo baabaysan doona oo iimaanku saa uu ictiqaadkiiba uuu yahay ayuu acmaashiina uba yahay oo saa dee nudqigii ama dhawaaqii lagu dhawaaqayay iyo wixii la aqoonsadaa la ictiqaadsanaa iimaan ay u yihiin ayaa acmaashii arkaanta iyo jawaarixda lagaba samaynayana ay musamal iimaan uguba jirtaa waana labada qaybood ee sheekhu inoo sheegay un qowl iyo camal ama ficli inuu yahay yaziid waa yanqus kolleyna kitaab bilowgii weeyaane waa umuuraha insha allahu tacaala inoo socon doonaa bal marka baabun ducaaukum iimaanukum waa baabkii labaad ee kitaabuliimaan ducaaukum iimaanukum aimada qaarkood halkan waxay leeyihiin dee nusqooyin badan haba dhacee imaam nawowi oo kale wuxuu kaba cabiraa inay tahay in halkan baab la idhaah qalad ay tahay oo aan baab qabanahaynba sawaabkuna iyo in la gooyo marka haddii la gooyo maxay noqonaysaa umuurtii badnayd ee uu sheekhu raximahullahu tacaala inoo soo tirinaye ama iimaanku inuu acmaashu ay musamal iimaan gelayso amase iimaanku ziyaadiyo nuqsaan inuu aqbalayo inay la socoto oo halkaa qaala bnu cabaasin shircatan wa minhaajan sabiilan wa sunna ducaaukum oo markaa balwow haddii lalaba yimaado wa ducaaukum waa ibnu cabaas tafsiirkiisii wa ducaaukum halkan oo qul maa yacbuu bikum rabbii lowlaa ducaaukum de ducaaukumna iimaanukum iimaankiinii weeye oo markaa macnuhu uu noqdo lafdigan adducaa oo dhawaaqa ahaa kol haddii iimaankii laguba fasiray ducaduna ay camal tahay dee cam acmaashii waxa weeyaan iimaankii bay kaba mid tahay ducadii waa camal lala yimaado waa tan bal markaa kol haddii layidhi ducaadii laguba fasiray lowlaa ducaaukum tani waa iimaankiinii laguba fasiro waa iyadoo lagu idlaaqay duca la idlaaqay iimaankii maqsuudkuna wuyay iimaan taasna waxa ay tahay waa inuu bal maalan acmaashii ay ka mid tahay iimaankii waa taa u inalahaa qowl wa camal bal haddii taa laba yidhaaha weeyo markaa waxay raacaysaa haddii baabka la gooyo aayaadkii uu inoo soo tirinayay waqaala bnu cabaasin sharcatan waminhaajan sabiila wasuna waqaala bnu cabaasin ducaaukum iimaanukum taas baa macnuu noqon oo ducadiinnan halkan macnaa tafsiirkeedu muxuu yahay lowlaa ducaaukum taasi waa iimaanukum iimaankiinni marka haddii dee taa laguma fasirana iimaanku saa uu ictiqaadka iyo qowlka uu yahay ayuu camalkiina uba yahay bal taa wey bal laakiin dee qolooyin iyagu waa halkan ruwaadda intooda badan ama nusqooyinka intooda badanna way kuba sugan tahay bal maalan iyada taas haddee laba idhaaho bal imaam nawowiya waa waa arintiisii taas haddii bal waxa weeyaan iyada taas aan saa aan laba odhan ee baabkii laguma daayo waa kolley way inoo soo socotaa isagoo jihaadku iimaanku kaba mid yahay isagoo dee salaadii iimaankiiba kaba mid tahay itibaacu abwaab badan baa inoo soo socotee waa inuu abwaabtii kaba midyo baabu qowlihi tacaala ducaaukum ama bayaanu ducaaukum iimaanukum manaa ama tafsiiru ducaaukum iimaanukum iyo lafdigaa ducaaukum tafsiirkeedu waa iimaanukum bal waxaana kolley aada u daahira in saa ay imadaasi leeyihiin halkan inaanay baabba aanay noqon arrintuna ay noqoto tafsiirkii waxa weeyaan taas ibnu cabaas ujeedaduna ay tahay adducaau camal dee camalkiina waa taas iimaan laguba magacaabay inta ay tahay xadaanaa cabdulahi cubaydullaahi bnu muusa qaala akhbaranaa xandalat bnu abi sufyaana can cikrimata bni khaalidin can ibni cumara radia allahu canhuma qaala anahu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam bunya alislaamu calaa khamsin kale waxba kuma joogsan doono waa xadiidkii daawada garanayseen ilaa arbiciin iyo in kale xagga sanadka kolley dee markay noqoto kol haddaan saxiixulbukhaari haddii imaka sunantii oo kale la joogo sanadadan dee muhim bay tahy in laysuguma joogsadaayo dee nin daciifaa soo gelayo xadiidka sanadkaa la sheegayo ama xadiid maqbuula ku noqonaya ama mid la celiyo laakiin de waa axaadiid inoo saxiixa rijaashana waa rijaashaas iqaadka ahayd ee bal dee nin markaa mutaabaca ay ula yimaadeen mooye la yidhi kaabadii way kaba gudbeen ama qafasuulqandara waa laakiin de waa yar idaax yaroo basiida uun mooyaane wax kale uma baahne cubaydullaahi bnu muusa alcabsi kolley bukhaari waa ka wariya aimada kalena laakiin waa siday kagaba wariyaan waa nin culimadii waqtigiisa iyo hiqaadii ruwaadda waxoogaa tashayucaha laguma sheego bal dadkii masaaniidda alifay raggoodii uguba horreeyey weeye cubaydullaahi bnu muusa alcabsi xandalat bnu abi sufyaanna waa nin dadkii atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa ka mida kan isagu waxa weeyaan waa atbaacu taabiciintii raggii ugu yaryara cubaydullaahi ama xandalat bnu abi sufyaan waa dadka atbaacu taabiciinta uguba waaweynaa bal saxaabada qaar uu soo gaadhaa jirtay laakiin ula mucaasaroodeenno aragba bal waxaan leenahay waa nin qurayshaho saxaabigii safaan ibnu umaya aljumaaxi ayaa aabihii marka aabihii awow u noqonaya waayo xandalat bnu abi sufyaan bal maalan ibni cabdiraxmaan ibni safaan ibni umaya ayuu noqonayaa bal waxaan leenahay waa nin kutubta lixdaaba riwaayo ku wada leh cikrimat ibnu khaalidna waa nin isaguna qurayshaho reer bani makhzuuma cikrimat ibnu khaalid ibn alcaas ibn hishaam ibn almuqiire walow fatxulbaari ay dhacday halkan saciid inuu soo geliyey bal maalan taas waa nin taabici oo dhexe cabdullahi bni cumarna waa saxaabiga aan garanayno bal markaa wuxuu ihi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam bunya alislaamu calaa khamsin shan tir baa islaamka lagu bineeyey shahaati an laa ilaaha illa allah wa ana muxamadan rasuulu llah wa iqaami salaati salaadoo la ogo wa itaai zakaati sakada bixinteed iyo walxaji xajkii iyo wasoomi ramadaana waa tirarkii islaamka waa arkaantii islaamka intan dee waan wada garanayna waana wada sharaxdeen waxaan uguba joogsanaa ma jirtay laakiin maxaa meesha yartaalla un riwaayadeennan aan hayno xajkaa horeeyo sawmu ramadaan baa dambeeya sheekhuna raximahu llahu tacaala dee nusqooyinkeenna aan haysna waa taasbe in kitaabka xadiidku ku tartiibin doonaa oo iimaan iyo cilmi markuu dhammeeyo ee salaad buu u horreysiin doonaa sakadii ayaa ku xigaysa xaj baana raaci doona kitaabkeennan soomu ramadaan baa dambeeya oo iminka sida muslim oo kaleo soomu ramadaan uu soo horeeya ama kutubtan waxaanay tahay inuu xadiidkan tartiibtii ay uba yimaadeen oo riwaayadan aan hayno soomu ramadaan baa dambaysa xajna wuu horeeya kitaabkeennana nusqooyinkiisa shahiirka waa si u tartiibsanaan doono soomkaa dambayn doona laakiin maxaa dhacay oo saxiixa muslim dhacayba iyadoo xadiidkan uu yahay oo xadiid ibnu cumar yahay in iyadoo nin markaa saa'il ahaa xadiidkii uu ku dul aqriyey uu san oo kale intuu kala horreysiiyey uu ibnu cumar kuba diiday oo uu yidhi may saaha odhanin ee dheh soomu rabadaan horreysi xajkiina dambaysay bar taas oo kale riwaayadeenna waa tantimi koleyna xadiidku dariiqan kale intee dambe dee bal kolley ibnu cumar iyo halkaa waa isuguba imanayo riwaayadaas soomkii oo la horreysiiyo xajkii lagama horreysiiyo bal taasoo ibnu cumar waa diido wuxuu leeyahy sidaasaan rasuulka ilaahi gooba maqlay aimada qaarkood baa waxay kuba jamciyaan in dee labada riwaayaba ay sugantao labada siyoodba ibnu cumar u maqlahe laakiin dee waa kan diiday oo waxaa la arkaa markaasoo dee dariiqkeeyana inay leedahaybe bal talay barhkoodna siday raajix yeelaan waxa weeye riwaayadan inaan haynaa inay macno laguba wariyey dee wowdna tartiib ma faa'iideyso laakiin riwaayada muslimee keenaysay inuu diiday ibnu cumar uu ninkii kuba diiday yidhi isagu soomka horreysiiye xajkii maalan mee xajkii horreysiiye soomkii kaba horreysiiyey uu isagu taa kuba diiday oo uu yidhi may siyaamu ramadaan walxaj hakadaa samictu min rasuuli llaahi sala allahu caleyh wasalam bal waa riwaayo kolley taqdiim mudanoo tan aan kuba xambaarnay macno in lagu wariyey taasna sidii ibnu cumar uba maqlay ee dee markii saa'ilkaasna loogaba soo naqliyay tacalaa kulli xaalin arrintu waa iskaba fududahay waa arkaantii islaamkun si guud ee kitaabkeennanu baan deeta leenahay siduu sheekhu raximah llahu tacaala kuba tardiibin doono ayaa taas ah oo xajkaa soo horeyn doona soomkuna uu dambayn doona waana xadiidkan riwaayadaan aan hayno walow riwaayada kale muslim aan tilmaamayna ay jirto baabu umuur liimaan allah subxaana watacaala calaa aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka